yaa warkaas yidhi xaggee ka hesheen ka warsuga soomaaliya dowladeedu intay ka sheegayso dii kale wixii oo meel lagu qoraba haddaan ka jawaabno waa waa wareereyna waa gartay laakiin wax dib loo dhigaayo male soomaa marka laga hadlayo maxkamadda iyo xilliga loo qabtay in muranka badda la guda galo may waa sheegnay hadda ka hor waa ku celcelinay malaha dadkao dhan ma gaarto dee mardu brogram baa lala hadlaya maxkamadda kayska maxkamadda hor yaalla ee muranka xuduud ku saabsan dowladda soomaaliyeed waxaa ka go-an in kayskaas maxkamaddu ay go-aan ka gaarto dhowaan magaalada muqdisho waa tii aad isugu yeertay safiirada inta badan fadhigooda uu yahay hadda magaalada muqdisho ee caalamka matala waxaad sheegtay in soomaaliya aysan u dulqaadan doonin wax faragelin ah haddii aad dadka u sharaxdo yaa waay dalalkaas leedahay khatar ayay gelinayaan madax banaanida soomaaliya dalku raba ha ahaado dalkii damcanayna soomaaliya arrimaheeda farageliya waxaanu waxaanu u sheegaynaa adduunka diblomaasiyiinta marka aan la hadliyey inaynan inaanan u dulqaadan doonin marka ma dalal badan baa mise waa dhowr may dalal badan maha waa far ku tiris waaye dalalka hadda mararka qaarkood arrimaha iyaga farageliya dalalka badan adduunka saaxiibaanu la nahay wayna ixtiraamaan qarannimada iyo midnimada soomaaliya sida uu qabo ay qabaan qawaaniinta adduunka waayahay arrimaha dibadda haddii aan wax kale kaa weydiiyo waa la socotaayo dee xiriirkii waxaad u jarteen guinea waa dad badan waxaa laga yaabaa inay weli fahmi laayihiin xiriirka aad jarteen iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda ka dhexeeya labada dal laakiin waxaa muhiima waxa ka dhashay oo ah in aad sii fogeyseen wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan marka ma aaminsan tihiin in tallaabada aad qaadeen ay tahay mid aad ku fogeynaysaan ama mid aad ku fogeynaysaan somalilan oo wadahadaladii aydaan diyaar u ahayn tan koowaad waxaa weeye dadku inay ku wareersan yihiin waxaa midiya uganda naga dhexeeya dad ku wareersan wadadan diblomaasiyadda aqoonin kuwa khubaraha iska dhigaya ama wasiiro iska dhigaya oo ka hadlayana waa arkayay diblomaasiyaddu waa waa heerar marka xiriir diblomaasi dalalka siyaabo badan buu uga dhexayn karaa wuxuu uga dhexayn karaa iyagoo safaarada isdhaafsada isweydaarsada oo qeyb ka mida diblomaasiyadda ah wuxuu uga dhexayn karaa iyaga oo go-yaasha maxfalada qaarkood xiriir ku leh oo maaragtay isqadariya oo iskaashada marka sidaan hadda ka hor ku sheegay wareysiyo ama doodo annaga iyo guinea laba daloo walaalo ah oo ku walaalaa ku bahoobay ururka a u da ururka dalalka islaamka iyo u n t iyo meelahaasoo xiriir ka dhexeeyaanu ahayn oo saaxiibtadu ka dhexayso oo madaxdayadu oo madaxdayadu isbooqdaan oo isla hadlaan oo sheekaystaan oo marka xiriirkaasaa naga dhexeeyey xiriirkaas ayaa ayay xumeeyeen safaarad keliya kuma xira arrinta tan kaleeto ah xiriirkaasi fogeyseen guinea iyo somaliland waxa iska galay anigu ma aqaano dadkaasi waa dad iyaguna iska wanaahowga iska jecel soomaalidu mararka qaarkood iyagaa more guinean bay noqdeen the guineas themselves qof soomaali sheeganaya oo sida hadda kahor baan kulamo saas oo kaleeta dowlad saas oo kaleeta dad la galay qaar baa haddana waxay ku dhahayaan soomaaliya ma cayrin karto qof ku xadgudbay markaas waxaa arkaysa iyagoo qofkii difaacayo sharciyo kale iyo wax kale akriyaya marka soomaaliya waxay ilaashanaysay midnimada dalkeeda iyo dadkeeda iyo qarannimadeeda iyo sharafta ummadeeda somalilandina waxay ka mid yihiin dadka soomaaliyeeda sharaftooda iyo qarannimadooda iyo midnimadooda ilaalinayno marka annagiyo soomaaliya somaliland walaalaanu nahay maaragtay somaliland waa qeyb ka mid a soomaaliya saas adduunku waa aqoonsan yahay marka walaalaha iyagaasi annagu waa isu dhan nahay waana israbnaa waana isla hadlaynaa waana isla noolahay weligayana waa isla noolaanaynaa genina waxba kama gelin geni hadday nagu xadgudubto annaga noo taasaa ula dhaqminahay waa gartay laakiin dee meelo kalena waa lagu soo dhoweeyey mas-uuliyiinta somalilan oo kenya ka mid ah haddii marka dalalka aad idinka midna aad tirahdaan xiriirkaan u jarnay midna wadamo darisaan nahay oo waxbaa naga dhexeeya soo laftirkeeda ma aha siyaasad aan la fahmi karin waa la fahmi karaa qofkii fahmi waayo isagaa fahamkiisu gaabis yahay dalalka waad kala dooran kartaa ma garanaysa adigu hadda dadka aad dadka aad saaxiibada la tahay oo shaksiga ah qof baad khaladaadka qaarkiisa ku dulqaadan kartaa qofaan waxna iska kiingelinna waadan aqoonin hadduu kugu xadgudbo waxaa laga yaabaa inaad tidhaahid waar kuma aqaani iga tag marka dalalka xorta ahi waxay goostaan waktiga iyo meesha